dhegeystayaasheena qiimaha iqaayalo halkaad naga dhegeysanaysaan waa raadi alif a m td caaw waxaa stuudiyaha marti noogu ah injineer saadiq cabdulaahi cabdi oo runtii ka yimid magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimo aad u fara badan laakiin bal marka hore soomaali siman waxaa la yidhahda barnaamij ka dhici doona magaaladan toronto oo aan xalay runtii si weyn aan uga hadalnay barnaamijkaasoo dhici doona maalinta sabdiga hadduu ilah karaali noqdo wuxuuna ka dhici doonaa magaaladan toronto waa wilson avenue waa international balaso hotel bal marka hore aan soo dhoweeyo injineer saadiq haben wanaagsan
aad baad umahadsan tahay walaalkay muuse kuulow waxaan sidoo kale u mahad celinayaa shaqaalaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta radio alif
waa kaa gudoonnay runtii waxaan la soconaa barnaamij aad u ballaaran oo rag odayaalo magaaladan toronto sida xasan khatato iyo rag kaloo aad u fara badan yaasiin abeker iyo dhallinyaradiina maraykanka nooga timid inaa qabanqaabadan iyo dadaalkan faraha badan le aad muddo wadeen marka raggii maskaxdii iyo runtii wix isku soo dubariday adiga iyo brofesoorka iyo rag kaloo aad u fara badan oo marti ah laakiin bal caawa maadaama hadda hordhaci aan ka hadlayno bal waa maxay ulajeedada ballaaran ee soomaali saman maxayse ulajeedadeeda tahay aad baad u mahadsantahay waa su-aal muhiima waxaa marka hore rabaa inaan si gooni ah u xuso magacan soomaali siman ulajeedka ugu horeeya ee aan u qaadanay soomaali siman waxaan ogaanay baahida dhabta ah ee soomaali haysataa markii laga soo bilaabo intii ay xorriyadda heshay iyo ka horba in soomaalida ilaa iyo wakhtigan uu dhibaato dhinaca sinaanta ay aada uga maqan tahay marka aan ka hadlayno sinaanta xagga madaniga ah oo ay waxaan ula jeednaa waxa weeyaan dadku inay dhinaca socialka economiga educationalka ethnicka intaba ay ka wada saman yihiin siyaasadda politically all of them waxaad arkaysaa in sanooyinkii ugu dambeeyey ee dagaalada sokay iyo wixii kasii horeeyey iyo ka horba aad arkaysa in intaas ay soomaalidu muxuu ah u dabaqin sidaa darteed ujeedka iyo muhiimadda aan u aas-aasnay soomaali siman brogaraamkiisa aan usoo bandhigi doono inuu yahay in dhinacyo badan aan soomaalida wax oga sheegno sida awarenesska xagga muxuu ahaa siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo dhinacyo badan waa gartay runtii marka laga hadlo soomaali saman iyo ulajeedada aad ka hadashay waa wax jira runtii haddii aan runtii hadalka sii balballaarino soomaaliya waxaan la socnaa dad aad u fara badan jahli inuu ku habsaday oo soomaaliya waxaa arkaysaa qof qof qof bani aadana yasaayo dadkii masibna waa waxyaaba badan soomaalida dhaqankooda ama yemeniyiinta xataa ay leeyihiin marka waxyaabahaas waa waxyaaba jira marka waxaad doonaysaa inaad jahliga noocaasa aad la dagaalantaan dadkii ilaahay abuuraba uusan kala sarraysiin marka ujeedadaasa mise waa waxyaabo kale wallaahi aayad qur-aan ah ayaa muxuu ahan rabaa inaan halkan ka xuso oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa noogu sheegay ina akramakum cinda allahi atqaakum marka aayaddaasi macnaha ku jira nin kastaa waa fahmi karaa taqwada ilaahay ayaa lagu kala horeeyaa marka arinta qabaliga ama jahliga ee keenay in qof walaalka ah ee soomaaliyeed oo yani dhinac kastaba aad ka siman tihiin aad qursato waxay tahay arin aada u foolxun mideeda kale waxaa jira in xataa qabaa'ilkii waaweynaa qabaa'ilo kale ay ku hoos dulman yihiin marka waxaa loo baahan yahay qabiil kasta oo soomaaliyeed annagu ma taargad garaynayno qabiilka iyo qabiilka laakiin muhimadeena waxa waaye in soomaalidu ay noqoto dad xuquuqda u wada siman dad dhinaca waxbarashada u wada siman dad dhinaca siyaasadda u wada siman etnikal u wada siman sidaas darteed waxaa lagu gaari karaa horumar mid aakhiro iyo mid adduunyo oo ay soomaalidu xataa aysan dib isu xisaabin wanaaggaas aan bilaawnayna waxaan jecelnahay in uu muxuu ahaa soomaalidu ay nala qaadato insha allah waxaanu rajaynaynaa barnaamijkan soomaali siman ujeedkiisa iyo princibalkiisa marka aan soo bandhigno in dad badan oo soomaaliyeed ay u riyaaqi doonaan waxaan aaminsanahay mid noociisa ah oo hadda torontan muxuu ahaa bilowgiisa iyo daahfurkiisa uu ka dhici doonaa kadibna waxaan u gudbin doonaa maraykanka ilaa dalkii hooyo aan ka gaarno meel oo ay soomaalidu naga xanibanna ma jiro soomaali kasta oo ku nool daafaha dunida hadday noqon lahayd soomaaliya gudaheeda dalalka dariska ah dalalka dibadda ah waxawaaye mabda'aas iyo princibalkaas inaan aan ka dhaadhicino aan gaarsiina ayaan aada u jecelnahay insha allah waxaanu rajaynaynaa arrintaas in ay soomaalidu reyaaqi doonto in badan oo u baahi qabtana ayay muxuu ahaa gacan ugu siin doonto maasha allah ayaan ku leenahay injineer saadiq cabdulaahi cabdi